bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanta fayladhow sudyaal ha ka dhowaada warka hamiinimo ee raadiyaha warsanga intuunan ka gudi jarno qodobada isinka dhegeysan oo nimaadon waliba ku mid ah afhayaanka tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo ayaa ku warbiyey howlooyinka dambeeyey ee iyo sameeyaan gudoomiye ku-xigeenka magaalada baydhabo aadan carab ayaa usiina ku hadalay xaalada magaalada baydhabo odayaal iyo walgarad waliba iyona kulun iyo kaweeldhadeena magaalada beledweyne iyo ka sheegeen in iyo beledweyne haddii iyo yaala gogol nabadeeda qaramada midoobaye sheegtay in iyo raadiyaha use iyo meelo xugtaanka badan ayo ku helayaan dadka adduunka iyo kanoola madiinaha puntland iyo kulun deg dega usiina la weeldhaday saraakiisha iyo ciidamada ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya iyo dalka jordan usiina ankabahi shir caalamiye igad waliba iyana baaqan dirtay hogaanka soomaaliya qodobada caalamka ee warkaaminimeysiin ka dhegeysan waliba ku mid ah ingiriiska oo qorsheeyahaya in saldhigga militari usa ka furo magaalada berbera madaxweynaha turkiga iyo digniin andiri maraykanka wasiirka israa'iil ayaa usiina langhaysada inay sirdoon u soonhay iiraan
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinnimo iyo hagala subo khamiista taariikhdan iyo kii jantada sagaalka bilo koowaad ee sanada lamada kun ee tomiyo sagaalka dhugunsadayaal aan diyaar garooba warkii hamiinnimo oo faahfaahsan afhayeenka tobanka xaafadooda ee magaalada baydhabo ayaa ku warbiyey howlooyin ka dambeeyey iyo sameeyaan jakarta ayaa nin faahfaahiyey warkunga cabdiraxmaan ibraahim axmed afhayeenka tumanka xafadood magaalada baydhabo oo waraysi gaara si idaacadda warsan iyo mayba sharxaad ku biyey qaabkii honsoodana howlaha xaafado magaalada baydhaba usoonaa tilmaamay intii horumar iyo isbedela lagu dareemaaye ku gadaalmarkiya isku howlayna sidii walbadan ku qabada lahaayena islamarkaasina xafadood nidaamya iyo ansaxa lahaayena iyo weliba qaababka maybana usa sheegay intii jirideedan fara badan ariiri haayena iyo maamulkao iskaaladaayana iyo aan suurtagali intii xaafado jiidkaasi iyo ku biyana sidii buxuu jamari reer baydhabo mahayn waa sagaalugii kowtii inta ka dhati oo reer baydhow nagadan sagaalugii kowtii inta ka dhati oo walaay maamul eha mari walan suubine maamulkan hata dembe oo dabayaagadii oo afartii sane shariifasan yaa isbedel badan laka suubiy magaalada sida istaraatiijiyadii nayto bilicda magaalada yaa eelinku ku dadaali gudoomiyaal wardheeriyoo nayto gudoomiye watii khayra lisiya yaa eedanka dadaali may kumida markan oo may kumada ee may muuqda kumada ee kulay laakiin afarirtoodidan hamaraw ee jidadka arag ahaaye ee systemka jidadka liinsuubi ee midi magaalada gudaaje ee sidii aba moor masaaro madi gaalsha oo dogaalaayo ooda soo dheeray bilicda magaalada afarirtooday iyo neeto istaraatiijiyada madi la suubay ka bacdi yaa xafado banaanka in la gudubi doono marka wala hata kulley wala aragahay jididka nidaamada hata lansuub haafado hata systemkan hata ka bilawday oo jididka lansuubi horseed iyo berdaala iyo ishu sediidaas haafadooda hata antarloogadan yaa laka suubi kulley haafado dhamman sida salaami hata kulley hata jid hata laku suubi male culudaag jid hata laku suubi male wadajir jid hata laku suubi male sida waabari iyo tawfiiq iyo jidad oo sidii dhiidhi jiidi wal arre e kashi shabti maaye dhaabkan hata la suubiyaha jidadka banayni laakiin aan hata madi aan hadalow aan naftay todoba jida banaay haafada salaamey ee kulley hata lay hoob ilaahay nafta dadanka samoon hata yalla suubiy dhafadahay marka xaafado haan hata la sameeya me haan kale oo la sameeyn siin qorshaysan may ku mid ah
eelaan mahadsanta xaafado niin qorshaysan walbadan hati jidkan oo bayhaw ku bilawdaayo ilaa hanaanatu kormari ah iyo neto hanaanatu dhihaaya baato hata la suubiy dhafadahay sida oo laamiji jabka iyo buundada oo galgal goobano karoo fowga dabadiisa hata la suubiy dhafadahay jidkanoo barhadda buulajama ku bahaayo holwadaag dhaqaadaw hata la suubiy dhafadahay jidkanoo isbitaal wiini a ku bilaawdaayo ilaa unaydhiyaayo sheebreeyin marawn isuna tan la soo beelafadahay afayeenka tumanka hafood magaalada baydhabo mar walba ku weydiiyey tan in markii hoolosey ka guda jiraan caqabado iyo ka horkooye yamayba iska jawaabaysa tangaa un dhibaato badan oo kulkulmiyo magaaga bilidiida gudoomiyeeta bilidiida waxa shaqeeyani manatan hanaska galaw habartigeeka talaalan bata la hadilaw habartigeeka dhar idgaadata idiyani hoydaan balantaini unu hotelelay baryaano yaha roobni atani geeko wali heere maraayna inuuna haafada meeluuna fadaana ku jiifan xaafado iyo kumid yihiin horseeda isha iyo xaafado kale iyo mayba ku dareere jidida biliiriyowa oo maamulka magaalada baydhabo iyo kuwadan iyo kaaladayanga gudoomiyaalka xaafado magaalada baydhabo maalmoonka dambooye mayba magaalada baydhabo la kusameeyaya howlo nadaafadeeda oo lakafadowsadi bileeda ama muuqaalfaylaanta magaalada gadaalahanka naga lahay taasoo gudoomiyaha usi sheegay intii walbadan iyo ku qabadanga
eejeedang mahadsanyaha jakarta gudoomiye ku-xigeenka magaalada baydhabo aadan carab ayaa usiina ku hadalay xaalada magaalada baydhabo maxamuud cali cabdulaahi ayaa warkuun faahfaahiyeen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya aadan arab iyo weliba usu ku hadlaya xaalada magaalada tanbaydhaba welibana usu sheegaya inay hataa walbadan iyo dareemahayanga isbedela dhinaga bulshada hataba waa ka gudoomiyaga hilusu la hadlaya idaacadda warsana xaalada guud ee degmada baydhabo ilan wanaagsan jir waayo guud ahaanba arrimaha bulshada iyo guud ahaanba degmada baydhabo xaalada deganta oo dhibaato loona tagsheega korna ma leh walaalkay arrimaha bulshada guud ahaanba degmada baydhabo bulshada ka nool iyadan ammaane waliba ahaa dibadhiska degmada baydhabo oo wadooyinka halmaalan langmanay ka dilna langmanaa jirna taasna walishaan taayaha kalsoonida oo jidadkaasi oo la biyahay kalsoonida maamulka iyo bulshada ku dhaheeya iyo la biyahay runtii
dhinaga kale weliba usu ku hadalaya dhalinyarada walabarati oo shaqala-aanta haysata walibana isu sheegaya inay hataa horumaro badan iyo deeranga walow iniyo jaranga ururo badan oo hataa ka howlgalow magaalada baydhaba siduu gudoomiyaga isu sheegay sannadoogii lahadhaafi lamada kun tumi kowgii lamada kun tumi lamadii ilaa lamada kun tumi sideedii injarna ururadanga oo haatana ururadan hata ku jara magaalada baydhabo iyo kumidayanga horumarka dhalinyarada deeranga sanadooyinkii la dhaafi lamada kun tumi sideedii lamada kun tumi lamada ilaa lamada kun tumi kowda ururada geekasab degmada baydhabo ku jiraan horaan ku jirna mar weelay horumarada oo hajaa-iday oo geekasta maamulka gobolkiisan degmada iyo sheegnaayaan kumada kii guud ahaan maamulka koonfur galbeed dhalinyaradaasi waxbaratay run madhanna sanadooyinkii hore markaas dartee horumarha ku hogeeyo dhalinyaradana ururada kala duuno oo oo degmada baydhabo dhalinyarada waxbarat oo yomadaas iyo liyin waana la kulamo haynaa waana wahaayna shirar gooni goonay shirar guud ahaan wadana lulana marka tanyahaysina waxyaabaha una taqaanaan oo geedka ina waxbarashada madoolana caafimaadka madoolana ololana amnigoona lana waxyaabaha una taqaanaan oo geed hata una sheegnaan iyo madayin marka dhalinyarada guud ahaan isku wahaaya
cododkaas waliba yoon dambeynaa warkii usaanin jaari maxamuud cali cabdulaahi odayaal iyo walgarad waliba iyoona kulun iyo kaweel dhadeenaa magaalada beledweyne laka sheegay in iyo kulunkaasiye ee magaalada beledweynaha da-iye yaal gogol nabadeeda bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkun nin faahfaahiye
odayaal iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in magaalada beledweyne ay taalo gogol nabadeed oo lagu xalinayo dagaal beeleed maalmihii ugu dambeeyey ka taagnaan deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxa ay sheegeen in magaalada beledweyne ay taalo gogol nabadeed loona baahan yahay in gogoshaasi ay kasoo qayb galaan oo labada dhinac ee ku dagaalamayay deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan
waxaannu u sheegaynaa ummadda islaamka ah inaannu nabad ku baaqayno nabad rabno gogoshiina ay fidsan tahay cid kasta oo meeshaas ka wada dagaal inay xabadda joojiyaan awalan wadahadalna laysugu yimaado aan wadahadalno waa aan heshiinno meeshaan colka ma jiro nabad baan dhignay mar hore siduu ninkii ugu horreeye u sheegay ugaaskaa kugu shaafidiyey gogoshu waa fisan tahay haddana waa ku baaqaynaa waa taallaa haddaa dib u cusboon waa fidinay wararka la sheeg sheego oo xumaanta ana fidno unbay horinayaan moogay wax kaloo faa'iidaya ma keenahayaa dad walaalo ahaanahay waxaan degannahay ilaa etoobiya iyo soomaaliya dhinac isku haynaa meesha dagaalka ka jir waa meeshaa yar oo maxaas ku aadan weeye labadaa qolo qodqodii waxay ka leeyihiin maxaas qodqod dagaalka ma jira maxaasku ka socdaa way iska caddahay meesha ay xa- waxa ku jiro way iska caddahay sagaal bilood ka hor ugaasaa warqad diray odayaalaa mar labaaday baxeen mar saddexaaday baxeen walaalaheen cayr habargidiray u tageen meeshaada gurcaan nabadaa la raadinaya gogosha waxaa la dhigay eh, badoweyne gobolka hiiraan badoweyne ayaa la dhigay ciduma laabin weli way taallaa waxaan u sheegaynaa inaan nabad u taagannahay sidoo kale waxay eedayn u jeediyeen saraakiisha ciidamada militariga ee gobolka hiiraan waxaana maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaayeen deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyagoo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ay sheegeen in saraakiisha qaarkood ay sii furinayaan colaadda labada beelood oo maalmihii ugu dambeeyey ka taagneed deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan ninka ee dareed dishe la yidhaah wuxuu ku hadlay ama uu hadda maagsan yahay ummadda waa wada aqliya waa ujeedaa odayaashii qaarna di- waxaa diiday xawaadle marna uu yidhaah habargidiriyaa diida marna xawaadle diida uu yidhaah ninkaas waxaan leeyahay adnarow kaliya meesha dowladdan hadda dhisan dowladda ka horreydaana keentay waxaan leeyahay ninkaas inuu dagaal ooga yahayna dowladdan u sheeg anugu dadka miidiyaha marinaya marar walba wararkaan ku habboonayn oo colaadda kordhinayo oo fidnada kordhinayo oo dadka xaabada lagu shubayna ha iska dhaafaanaan leenna wararka aan fiicnayn oo aan islaamnimada ku fiicnayn oo aan miidiyaha ku fiicnayn oo mar walba bulshada loo marinayo miidiya ha laga dhaafaan leenna ciidanka militariga ah waxaa laga rabaa oo keliya awood labada ciidan la kala dhex dhiga keliya laakiin dowladda dhexe ee soomaaliya wakiil ugama aha isagu inuu dhexdhexaadiyo ama war u kala qaado ama meediyaaba in war loo gudbiyo wakiil ugama aha waa ognahay waa naqaanaa dhaqanka waa naqaanaa dowladnimada bashiir cabdillah cusmaan radio warsan beledweyne
eedeedan mahadsanida bashiir cabdulaahi cusmaana qaramada midoobe weliba ayaana sheegtay in raadiga uu siiyo meelo inka badan ay xugto iyo ku helayaan dadka ka nool adduunka markale bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkuna nin faahfaahiye
raadiyuhu weli waa xaddiga ay dad badan ka helaan xogta maalinlaha ah iyo macluumaadka la xidhiidha waxa ka dhacaya adduunka sida ay shaacisay hay-adda qaramada midoobay sanadkii labada kun lix iyo tobankii afar iyo toban kun oo xarun raadiye ayaa ka howlgasha adduunka oo dhan waxaana dhegaysta oo ay la hadlaan shan milyan oo qof ama qiyaastii toddobaatan boqolkiiba dadka ku nool dunida hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqday in dadweynaha adduunku uu helo xorriyadda hadalka oo ka sarraysa inta hadda xorriyad ahaan la hadli karo iyadoo tiknolojiyadda ay tartan kula jirto raadiyaha iskuna hawshay in ay kaalinta raadiyuhu yaraato ayaa haddana waxay unesco sheegtay in raadiyuhu weli yahay isha koowaad ee xogta ay ka helaan dad aad u tiro badan oo ku nool dunida raadiyuhu weli waa warbaahinta ugu gaarista badan ee leh dhegaystayaasha ugu tirada badan adduunka sida ay sheegtay unesco iyadoo la cuskanayo qiyaastii hay-adda qaramada midoobay afartan iyo afar kun oo xarun raadiye ayaa adduunka oo dhan waxay la hadlaan oo ay macluumaad gaarsiiyaan shan milyan oo qof taas oo ka dhigan in toddobaatan boqolkiiba dadka ku nool adduunku ay xogta ka helaan raadiyaha soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu raadiyuhu leeyahay dhegaystayaasha ugu badan islamarkaana ay dhegaystayaal badan ka helaan xogta maalinlaha ah ee dadweynuhu u baahan yihiin tababarka raadiyaha iyo sida loo barnaamijeeyo waxa uu ka socday soomaaliya muddo ku dhow siddeed iyo toban sano balse suxufiyiinta qaar tababarkaasi si dhab ah uma dhaqangeliyaan marka ay raadiyaha wax ka baahinayaan
madaxweynaha cusub ee puntland saciida cabdulaahi deeni iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaana waliba iyo geedka kulun iyo kaweeldhadeena ama iyo laweeldhadeena taliyayaasha iyo saraakiisha ciidamada puntland kulunkun waliba usaayiko usa kadhiye cidda ee useelayo madaxweynaga walibana iyo haayna kooyo unkadalena adkeeyowka amniga iyo dardargeliyowka xaalada ammaan ee puntland madaxweynaga waliba sidoo kale uusa haayeyka uusa ka ammaanay saraakiisha ciidamada dadaalkii ee ka eedanayay sugowka ammaanka deegaanada maamulka iyo sidii lan adkay lahaayey ammaanka garoowe xilligii doorashadii walibana uusa ayaka uusa unku hambaliyeeyey saraakiisha ciidamadaasi iyo un sugan ammaankii xilligii la ka gudi jiray doorashadaasiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuled khadar waliban usaaya kowsigeeka usanbahi dalka jordan si uusa ugu qayb qaada shir iyo lalahayaan madaxda wadamada carabta ee lagu hadalow isbedelka cimilada adduunka iyo deegaanada ra-iisul wasaare ku-xigeenka waliba uusa sheegay in kulankaasi uusa muhiim uusan eeyo soomaaliya walibana la sheegay inay ku mid ato dadaalka dhibaatada badan ee ku haysata haluufyowka ama jarowka geedo iyo walyaabo kale ee laku dhexal karo iyo ku mid yihiin fatahaada iyo abaaroba maxamed cali guunyo oo ergey gaarka iga deen qaabilsan arrimo soomaaliya ayaa ka baaqay madaxda somalilan inayo si wada jir eh madaxda soomaaliya inayo si wada jir iyo unsugan miiska wadahadalada islamarkaasna iyo aragtida shalduwan iyo andhexayta iyo intoo lagu wada hadalo waliban uuse sheegay in hogaanka sare ee dowladda federaalka iyo haan dowlada goboleedyadaba iyo ku fikirayaan shacabka waliban la sheegay inuusa ama lah afjarowa aragtida shalduwan ee dhinaga siyaasadda iyo shal aaminsaniga walibana sidoo kale uu sheegay walyaabo ee hoosan dhikow soomaaliya iyo qayb weyn iyo ku eed khilaafka ku dhex taagan dowladda dhexe iyo dowlada goboleedyada maxamed cali guunyo oo ah ergeyga gaarka iga dheen qaabilsan arrimaha soomaaliya sidoo kale waliba uusan hambalyeeyay madaweynada cusub ee puntland iyo guddiga doorashada ee puntland walibana sidoo kale uusahayay koo master guunyo uusan hambalyeeyay madaweynadii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali weli warkii haminimo idaacadda raadiyaha warsan ayaa ka guda jarnaa dowladda ingiriiska waliba ayaana qorsheeya haytaa in military ama saldhigga militariga ka furata deegaano ku mid ee maamulka goboleedka somalilan warkuun ah kubahi yakureeda markii xogaayaha gaashandhiga u k ee kevin wilsom uusa isniinti booqasho uusa ka shayday magaalada hargeysa waliban uusahayko kulamo uusa laweeladii mas-uuliyiin iyo ku mid ayin madiinaga somalilan muuse bixi cabdi kureeda booqashadii uusa ka shayday hargeysa xogaayaha gaashandhiga ee britain ayaa sheegay ka hore intii uusa booqashada uusan koyna dalka soomaaliya iyo dowladda ingiriiskaba saldhigga militari ee dunida iyo kuraadiyaasi walibana hadda iyo etaa tan iyo madiya kubadii midooda yuruba bili abril ee sanadkii hore dowladda ruushka waliba yan haagto ayaa ka dhawaaqtay in saldhigga militari iyo ka sameeyasa magaalo xeebeedka sayla ee somalilan sidoo kale imaaraadka carabta waliba sanadkii hore usiinahayay kuwa magaalada berberi uusa ka sameeyay saldhigga militari kaasoo aana iyo siwiin iyo hanindhabayna dowladda soomaaliya sikataba haato dowladda ingiriiska waliba ayaan etaato ciidamo ee kurooga dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho inkadambeyntii dhigunshudyaala wasiirkii hore ee ku tirsanaada jari israa'iil waliba uusahayko usa qiradi in uusa basaas usan hay iiraan gonen sergef oo haada jeeray wasiirka tamarta israa'iil waliba uusahayko la kiridi xukun dil ee ama xukun oo tumiyo kowsan oo xarag ee gonen sergef waliba laga eedayay inuusa xoogo ku saabsan suuqyada tamarta saldhigyada ammaanka israa'iil iyo xog kale oo ku saabsan saraakiisha sirdoonka uusan gudbi jaray dalka iiraan dacwad oogayaasha ee israa'iil waliba yoo sheeganaa in arrintoon iyo to sageefa uuse ka sugnaayay dalka nigeria tan iyo sanadii lamada kun iyo tomiyo lamadii ilaa sanadkii hadda laha dhaafi ganefo waliba usinahayka uuse xabsiga la dhigay uuse waana laka sheegay in uuse jaajuus usonhaay iiraan warkiyaaminima idaacadda raadiyaha warsan kula dareertan dhugusadayaal haminmaadu intaninkaga intii warkunkulamade un reed un kulmaana sidaas wen wadgeliyo